kulanti wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada barnaamijka haweenka iyo qoyska ee toddobaadkan oo ku saabsan haweenka iyo shaqo abuurka waxaana si gaara ugu soo qaadanayaa sheekada xaliimo sheekh maxamuud oo loo yaqaano xaliimo kaaraan oo ka mid ah dumarka hormuudka u ah jaaliyadda soomaalida ee waddanka austareeliya xaliimo kaaraan burburkii dalka soomaaliya ka hor waxay ahayd mudane ka tirsan golihii shacabka ee dowladdii militariga ahayd ee uu hogaaminayay maxamed siyaad barre waxaana ay howlo kala duwan ka soo qabatay dalka muddadii ay ku noolayd hadda oo ay degan tahay dalka austraeliya waxa ay dumarka soomaalida ah ee degan dalkaasi kala shaqaysaa sidii ay u noqon lahaayeen kuwo wax soo saar leh oo ka sakow korinta carruurta yeesha xirfado waxtar u leh qoysaskooda ugu horeyna waxay ka hadlaysaa siday u aragto qaaradda austraeliya oo ay ku nooshahay
waddan kasta oo aad tagto waddankaaga wax ka qaalisan oo ka fiicanu ma jiraan sidaas awgeedna markaan waddankayga joogay waxaan ahaa qof soomaaliya oo jirta oo dal leh oo meel ay ku tiirsan tahay leh oo dadkeedii wax u qabanaysa isku mid ma aha markaad dal kaleeto oo aad marti ku tahay oo kaleeto aad timaadid laakiin haddii ay taas danta kugu kallifto oo waddankaas aad u soo haajirtay aad timaado the best way oo aad samayn karta waxa weeye sidee dalkaas wax ula qabsan kartaa marka waa waddan aanan lahayn laakiin hadda aan yeeshay sababtoo ah sii tirsankiisii baan noqday waan ka tirsanahay shuruucdiisii iyo qawaaniintiisii iyo howlihiisiina waa u hoggaansanahay muddadii ay austraaliya joogtay xaliimo waxay dumarka soomaaliyeed ee hooyooyinka ah u samaysay barnaamijyo tababarka farsamada gacanta ah sida dhartolidda iyo sidoo kale cunno karinta kuwaas oo shaqo u abuuray dumar badan oo soomaaliyeed oo degan austraaliya sida ay hawshaasi ku timid ayay faahfaahisay meel ama ka muuqo ama ka maqno way soomaalidu tiraahdaa waddanka markii aan imid dadkayga waxaan ogaa waxtarka haweenku leeyihiin anigu markii aan waddanka joogay waxyaabihii ugu badnaa oon wax ka qaban jiray waxaa ka mid ahaa dhalinyarada ururkii dhalinyarada oo ugu horreeyey oo waktigii muxuu ahaa dowladdii ka horreysay burburka ayaan waxaan ahaa dadkii aasaasayaashii ururka dhalinyarada soomaaliyeed wax ka aasaasay baan ahaa dhalinyaraa la shaqayn jirnay dhalinyarada marka da'deediba da'deyda markaas waan yaraa oo qof dhalinyaraa baan ahaa oo awood u leh inaan dhalinyaradu meeshay marto iyo waxay u baahan yihiin oo dhan aan soorti out garayn karo oo wax ka qaban karo laakiin markii aan waddankaan imid waxaan ahaa already hooyo u baahan howl ay activitygii ummaddii ay wax uga faa'iideyn karto waxaan arkay marka meeshii xirfadaydu ahayd ee aan wax usoo bartay oo aan dalka gudihiisa iyo dibaddiisaba wax ugu soo bartay inayan ahayn mid aan ku shaqayn karo halkaan markaan imid marka dhinaca haweenka inaan wax ka qabto ayaan istusay gabdho badan oo aada u qiimo badan oo ila shaqaynayay ayaa iyo walaashay oo sahre sheekh maxamuud oo aada qof qaaliya u ah ayaa waxay igu dhiirigeliyeen inaan maaragtay samayn karo wixii aan waddanka kasoo qabtay iyo sidii aan maxaa legasigaygii waddanka aan kasoo qabtay uusan ahayn mid macnaa meel cidlaa ku dhace halkaan wax badan aan ka samayn karo marka waxaan isku dayay inaan maaragtay aan soo saaro dad kaadaris ama dad wax qabsan kara oo muxuu ahaa horumarka waddanka aan joogno wax la qabsan kara khaasatan gabdhaha dhalinyarada ah oo waddanka ku dhashay iyo kuwa iyagoo yaryar yimid gabdhaha kaleeto oo guryaha jooga oo hooyooyinka oo carruurta yaryar haysta maxaa inay awood u yeeshaan inay carruurtoodii iyo iyo waxa ay qabsan karaan oo iskiilkooda inay isku dhex wadan karaanin maxaa ugu sahlan ayaan maaragtay istusay wax weynna waa ka qabtay taasoo aan dhowr abaalmarino oo kala duwan oo kala heer heer ah aan ku mutaystay waa gartay maxaa ka mid a tusaale ahaan haddaad mid iyo laba nooga taabato waxaa ka mid ahaa muxuu ahaa inaan xirfad u sameeyo inaan ku dadaalay oo ah waxyaabaha ay already qaarkood yaqaanaan ama baajinka u leeyihiin ama sida harqaanka oo kaleeto inay harqaanka tolniinkiisa gurigood ku tolan kartaa carruurtaaday ku anfacaysaa nafsadaada oo ku anfacaysaa laakiin xirfad kasii sarreysa oo heer jaamacadeeda oo ay fashion industryga ka qayb geli karaan inaan maaragta ku saboorti gareeyo midda kaleeto dhinaca cunnada karinteeda oo haweenkeenu ay aada xirfad ugu leeyihiin inay maaragtay ay muxuu ahaa awood u yeeshaan inay awoo business ka samayn karaanin sida canteen school public school canteenka oo kaleeto oo ay hadda ka hor ka qabteen howlo aada u waaweyn waxa kaleeto oo ka mid ah gabdhaha dhalinyarada ah oo aan ku dhiirigelinay inay leadership high level leadership course ay bartaan oo ay muxuu ahaa bartaan qaabka iyo sharciyadda nidaamka waddankaanu ku shaqeeyo saas awgeedna baarlamaanadooda kala duwan iyo city councillada ay la fadhiistaan oo ay la doodaan oo ay la hadlaanin oo ay aragtidooda u muujiyaan taasoo aad iyo aad soo jiidatay dadka ka shaqeeya siyaasadda oo ay aada uga heleen gabdhahaas oo ilaa iyo hadeerna ku shaqeeya meelaha qaarkood volunteer oo aan rajaynayo mustaqbalka inay kasoo baxaan kuwo waddankan waxna ka noqda waddankoodana wax tari kara xaliima qudheeda ayaa intii ay joogtay australia waxay baratay xirfado ay ka mid tahay tolista harqaanka iyada oo qaar ka mid a dumarkana kala shaqaysay in xirfadda dhar tolidda ay shahaado ku qaataan harqaanka waan tolaa ma ihi expert sida gabdhaha aan soo saaray oo kaleeto gabdhihii waa iga xirfad badan yihiin laakiinse waan aan tolaa muxuu ahaa ma ahayn xirfad aan horay aan usoo bartay ama aan waddankii ku shaqayn jiray ma ahayn laakiin hooyo kastaa way taqaanaa qaabka maaragta harqaanka loo isticmaalo laakiin badanaaba aniga waxaan u hayrgaraynayay dad bara oo expertis ah oo macalimiin ah oo u imaanayo oo meeshay joogaan ugu yimaada xataa universityga waxaan ka codsanay muxuu ahaa r m i t university oo oo ku taala melbourne waxaan ka codsanay inay noo yimaadaan iyagu ministry of gabdhuhu aadi lahaayeen maadaama hooyooyin caruurle ay yihiin timekana aan suitable timeka ay caruurtooda intay iskoolka markay geystaan ay kasoo noqdaan meeshay guriga intay tagaan iska fadhihi lahaayeen inay yimaadaan meeshan ilaa caruurtu galabtii kasoo baxayso galaaska ay ku qaataan meesha saas awgeed jaamacadda waxay noo ofargaraysay inay iyadu noo timaado oo naloo ku yimaado meeshii aan joognay maalmaha practiceka waaweyn ay leeyihiin loo qaado universitygo baabuur inta lagu qaado la geeyo ay soo big machiniska ay kusoo practice gareeyaan laakiin hawshoodii oo dhan ay ku dhamaystaan iyaga oo meelihii iskoolka carruurtooda iyo gurigoodii iyo shaqadoodii aad ka fogeyn waddan markaad joogtid waa inaad at least xirfadda aad leedahay waxbay ku anfacaysaa waad aragtay qofka guryaha nadiifiya ilaa uu shahaado soo qaato guri nadiifin maayo marka qaadashada shahaadadaas waxa weyn ayay u taraysay wayna qaateen shahaadadii dharka ay tolaan oo kale ma dhar fashine bay tolaan mise dharka inta badan soomaalida ay isticmaasho ayay u badan yihiin dumarku badanaaba waxaan ku baractice garayn jirnay hawsha waxyaabo u gadmi kara ilan waxaan business mustaqbal abaad ka leedahay sida guryaha waxyaabaha decorationka loo isticmaalo sida cushiniska door snackska basketka bahalaha waaweyn oo alaabta lagu qaato caruurta yareerkaa marka ay dhashaanin boorsooyinka alaabta loogu rido biyaha iyo caanaha iyo wax noocaas inay soo saaraan waxa uu faa'iido uleh mujtamacii iyagana uleh ay u gudbin karaan ayaan badanaaba xoogeena saaraynay saddex level bayna ahaayeen level wuxuu ahaa level hoose oo markaas beginneries oo la baraayo dunta iyo irbada sida loo geliyo level wuxuu ahaa qayb kaleeto oo intermediate level ahoo baratay nidaamkii iyo wixii la qabsatay qaybina waa qaybta aan u aragno inay wixii si fiican u barteen oo waxay u gudbaayeen jaamacadda oo markaas jaamacadda ayaa darsiyo gaaray macalimiin khaasa noo soo diraysay oo nagu saboorti garaysay markay arkeen dadaalka ay gabdhahaas u samaynayaan dhinaca kale tan cuntadao kale cunooyinka ay iskuullada ama goobaha kale ay ka kariyaan ama xirfadda cunno karinta cunnada ay gabdhaha kariyaan ma tii soomaalida mise waa tan dalkaasi laga jecel yahay oo dadka dalkaasi ay cunaan way isku jirtay way isku jirtay bilmasel hadda waxaanu arrinta hawshiyada ku bilownay inaanu bal fiirino inaan ku samayno hal iskuol oo dawladda ayaan ka codsaday inay noo ogolaadaan inaan kantinkiisa anagu qaadano oo ku shaqeeyo gabdhuhu ku shaqeeyaan cunnada soomaalida ayaanu ku karin jirnay waxaanu ku karin jirnay cunnada maxaa ahaa caddaanka oo h l iyo sandwichka iyo waxyaabahaas oo kaleeto sambuuskeenii iyo bajiyaheenii iyo baastadeenii iyo bariiskeenii hilkeeni waa ka samayn jirnay caruurtuna dalabkoodu marka ay codsadaan oo ay dhadhamiyaanin hooyo walba iyadoo oo fahamkii wax fiican baad noo samayseen dhahaysa ayay noo imaanaysay ilaa iyo lix gabdhood ayaa meeshaas ka shaqayn jiray ama wax ka qabsin jiray haddee wax kasta problem baa ka hor yimid oo hadda xaaladdu waad aragtay industry foodka isnot working so much waxaanan kaleeto oo ay sameeyaan gabdhihii qaarkood inay guryahooda iyagu ku samaystaanin oo ay waxa ay sameeyeen iyo farsamo ay sameeyeen suuqa ka gataanin oo soomaalida dhexdeeda xataa ay ka gadgataanin marka awood ay u yeeshaan in in income yaryar uu soo galo aan ujeedada aan anaga kaleenahayna wax kaleeto maana waxa weeye hooyada meeshaan joogta inay nafsadeeda iyo xoogeeda iyo khibradeeda iyo aqoonteeda ay ictimaado oo ay ku kalsoonaato oo ay isku daydo inay hal abuur yeelato ee aysan noqonin keliya qof u joogtaa inay maaragtay dowladda uun waxa ay siiso ka sugta ugu dambayntiina xaliima ayaa aaminsan in aqoonta hooyada oo la kordhiyo ay dhinac waliba wax ka tarayso bulshada iyo horu socodkeeda hooyadu waa qaali hooyadu in la training gareeyo oo la tababaro oo ay waxbarato mujtamaca dhismihiisa ayaa ku dhisan mujtamac ma dhismo haddii hooyadu dumarku baabacsan yahay mujtamac kasta wuxuu ku horumaraa dumarkoodu say u dhisan yihiin hooyadu markay dhisan tahay ilmaha guriga ay kasoo baxayaan waxay noqonayaan ilmo brilliant ah ilmo mustaqbal iyo ambition iyo dareen fog leh ilmo wadani ku fekera ilmo dareenkoodu open yahay oo og in waalid wax qabanaya uu ku jiro meel kastoo ay hooyooyinku joogaan waddanka aad joogtaan baana ka kow ah muxuu ahaa maraykanka markaa meel kastoo ay joogaanin waxa wax kiciya ama hawsha hore u mariya ama wax dalka u qabta waxa ugu badan waa haweenka waxa lagu baxsaday waa haweenka haweenkeeni haddana waxaad moodaa si in loo gacan bidixaynayo loo ignore garaynayo oo ninkan oo ama madaxweynaha raadsanaya ama prime ministerka raadsanaya ama wasiirka raadsanaya ama astronomiga ah ama doctorka ah uu u haysto in maaragtay isagu meesha isgeeyey oo waxaan qabsaday laakiin hooyadii soo barbaarisay oo inuu saas ku fekero kusoo barbaarisay haddii maskaxdeedii daily loo dilaayo oo moralkeeda la dilaayo oo dhibaato loo geysanayo how mujtamacaas uu ku horumarayo oo horumar ku gaari karaa marka annaga waxaan ujeedadayda ugu weyn oo ay tahay hooyada in awoodeeda waxqabad lasoo bandhigo inay wax qabsan kartana la dareensiiyaa waa mujtamaceena iyo horumarkiisa
intaas ayaan kusoo koobaya barnaamijka haweenka iyo qoyska toddobaadkan oo ku saabsanaa haweenka iyo shaqo abuurka waxaanan si gaar ah ugu soo qaadannay sheekada xaliimo sheekh maxamuud oo loo yaqaano xaliimo kaaraan oo ka mid ah dumarka soomaaliyeed ee hormuudka u ah jaaliyadda soomaaliyeed ee dalka austraeliya inta aan mar kale kulmayno waxaa dhammaantiin aan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo